أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد casharkii xalay meel yar ayaan wax yar uga laabanaynaa sabqulisaan meesha wamaa dalamuunaa walaakin kaanuu anfusahum yadlimuun wamaa dalamuunaa iyaga nama aynan dulminin walaakin kaanuu walaakin lagu noqoye kaanuu waxay ahaayeen yadlimuuna anfusahum nafahooda inay dulminayeen uun ayb meeshaas marka sabqulisaan baa ku jiray sidaas waaye marka aayadda isasaarkeeda casharkeenna wuxuu ka bilaabmayaa caawa aayadda boqol iyo lixdan iyo saddexaad ee suuratu lacraaf ka mid ah qaala tacaala alla wuxuu yidhi was'alhum was'al su-aal nebiyow hum iyaga weydii oo su-aal can ilqaryati can khabari lqaryati qaryadii ama magaaladii sheekadeedii wax ka su-aal allatii qaryada oo kaanad ahayd hiya iyaduba xaadirata albaxri badda midii ku dhow id waqti ay badda ku dhoweyd yacduuna ay xadgudbayeen fi sabti ay ku xadgudbayeen sabtigii ay ku xadgudbayeen id waqtina ay ku xadgudbayeen ta'tiihim ay u imaaneysay xiitaanuhum mallaayaalkooda yowma ma yowma sabtihim sabtigooda maalinteeda shuracan shaaricatan xaal ay taha ay yihiin kuwa muuqdo ama kuwa soo jeedo oo soo jeesanaya oo soo qaabilaya xaal ay yihiin wa yowma maalin laa yasbituuna aynan sabtiyeysanayninna laa ta'tiihim ma imaanaynin oo uma aynan imaanaynin malaayigaa iyaga kadalika sidaadaa aan kuwa ugu aan u jaribnay sidaadaas oo kale ayaan nabluuhum aan u imtixaanaynaa bimaa kaanuu bisababi kownihim ahaanshada ay ahaadeen darteed yafsuquuna inay daacada rabbi ka baxayeen wadkur xus id waqti qaalat ay tidhi ummatun ummad ummadda oo minhum qoladaa magaaladaa deganayd ka mid ah lima maxay baad taciduuna aada u waaninaysaan qowman qolo maxaa u waaninaysaan qolada oo allaahu alle muhlikuhum kii halaagaya uu yahay ow amase mucadibuhum kii cadaabaya uu yahay alle cadaaban cadaab cadaabka oo shadiidan aada u adag qaaluu waxay yidhaahdeen macdiratan qaaluu waxay yidhaahdeen wacadnaahum waanu wacdinay macdiratan liajli macdiratin cudurdaarasho darteed ayaanu u wacdinay ilaa rabbikum rabbigiin intii ka ah aanu u cudur daaranno walacallahum yattaquuna walikay yattaquu iyo si ay u dhowrsadaan falamaa markii nasuu ay ka tageen maa aladii kii dukiruu lagu waaniyey bihi maagaba anjayna aladiina anjaynaa waanu korinay aladiina kuwii ayaan badbaadinay yanhowna reebayeen cani suu'i xumida xaggeeda reebayeen wa akhadnaa waan qabanay aladiina kuwii dalamuu dulmiga falay bicadaabin baanu ku qabanay cadaab cadaabka oo ba-iisin aad u daran oo u baas badan bimaa kaanuu bisababi kownihim ahaanshada ay ahaadeen darteed yafsuquuna inay daacadii rabbi ka baxayeen falamaa markii catow aysan taageen ama ay madax taageen camaa kii xaggiisa ay ka madax taageen nuhuul laga reebay canhu xaggiisa laga reebay inay qaataan oy ka haraan markii ay ka madax taageen qulnaa lahum waxaanu ku nidhi kuunuu ahaada qiradatan daanyeera ahaada daanyeerada oo khaasi iina fogaaday ama la fogeeyey ahaada aayaddan marka iyo aayadaha ku xiga dhowrkan aayadood waxay ka waramayaan dad meel deganaa magaalo badda markaa ku taalay oo badda yacni qaryo magaalo badda dhinaceeda ku taalay dad deganaa mufasiriintuna qowlkoodu wuxuu u badan yahay magaaladaasu inay ahayd madiinatu aylah inay ahayd oo markaa yacnii dhankaa yacni saaxilka ama badda xaggeeda ku taalay yay ahayd qoladaa marka meeshaa iyagu deganaa ee qaryadaabay ku noolaayeen badda ayay ku taalay ama ay ku dhoweyd maalinta sabtiga yahuudda waa laga reebay inay camal qabtaan ama ay ugaarsi iyo wax lamida ay sameeyaan qoladaa marka waa la jarribay oo waa la imtixaanay maalinta sabtiga ahna mallayga isagoo soo jeesanayo oo meel walba uu badda kaga jiro kasoo jeesanayo iska muuqdo oo uu markaa yacni ku muuqdo meel walba uu ku muuqanayo ayuu imaanayay mallayga maalmaha aan sabtiga aan ahaynna aada buu u fogaanayey oo inay soo qabtaan waqti iyo juhdi iyo dadaal iyo shaqo ayuu ka rabay maalinta sabtigana meel walbuu iska yaalyaalay imtixaan baana ilaahay uu sidaa u yeelay bal amarka alle inay ilaalinayaan iyo in kale nimankii marka waxay ku kaceen wax lagu kaco wixii ugu foosha xumaa shaygii xaaraanta ahaa alla uu ka reebay toos uma yacni ulama aynan imaanin laakiin xeeladaysi ayay isticmaaleen godad ayay jeexjeexeen oy baddii kasoo jeexjeexeen godadkiibay haddana moolal kasii qodeen shabaqyo iyana waa dhigeen malaayiga marka uu godadkaas soo galo oo uu shabaqyada ku daato kama bixi karin maalinta marka markay sabtigu baxdo oo habeenka axadda ay soo gelayso ama maalinka axadda ayay shabaqyada kala baxayeen oy qaadanayeen ayagoo markaas ay la tahay in xaaraantii aysan ku dhicin oo ay ka xeeladaysteen khidaac iyo khiyaano ayay la imaadeen toos xaaraantii ugu ulama imaanin oo maalinta sabtiga intay baxaan iskamaynan ugaarsanin laakiin waxay is yidhaahdeen xeelad aad ku bannaysataan ood rabbi ku khiyaantaan ood ku sirtaan la imaada bay is yidhaahdeen waxaasay sameeyeen ilaahay marka wuxuu ciqaabay ciqaab dadkii kale ee yahuudda ahaa ee kuwaan aan ahayn uusan ciqaabin oo ciqaabta la ciqaabay waxay noqotay in bani aadamnimadiiba laga nasakhay oo loo bedelay daanyeero laga dhigay ilaahayna marka uu sidaa ku halaagay uu ku baabi'iyey qisadaas waaye marka qisadu waxa ay ka warramayso calaaqada ka dhexayso aayadihii hore aladiina yatabicuuna rasuula الnabiya اlumiya aladii yajiduunahu maktuuba cindahum iyo aayaddan calaaqada ka dhexaysana waxa ay tahay qisadaani yahuudda waa qari jireen sababtuna caay ayay iyagu ku ahayd yahuuddii madiino joogtay ee towreedka iyo akhri jirtay way qarin jireen qisadan waayo iyadabay ayagay caay iyo eed ku tahay marka rasuulka ilaahay subxaanahu watacaalaana ilaahay baa u warramay oo xag allah looga warramay waxaana la yidhi bal qisadaas weydii oo kuwan madiino kula joogo bal su-aal waxay ka dhigan tahay inuu nebigu og yahay marka sala allahu calayhi wasalam ilaa waxa adiga aada og tahay baad qof kale aada la wadaagi kartaa inaad ama su-aashid ama aada wax ka weydiiside marka rasul yahuuddii madiinaha waxaa la tusayaa rasuulkan ummiga ah ee aan waxna qorin waxna akhrinin haddana yaqaano iyaga wixii ay qarinayeen iyagii cilmiga lahaa wixii ay qarin jireen oo ay dadka ka qarin jireen bannaanka keenay inuu rasuulnimadiisu ay dhab tahay oo xagga alle looga waxyoonayo ayaa la tusaa marka naam ayb marka alla wuxuu leeyahay was'alhum su-aal nebiyow oo yahuuddii madiina waaye weydii can ilqaryati can khabari lqaryati magaaladii sheekadeeda bal wax ka su-aal can ilqaryati marka qaryadan waa qaryatu aylah culimada qaarna waxay yidhahdeen qaryatu madyan waaye laakiin waxaa xoog badan inay tahay qaryatu aylah waana magaalo calaa saaxil ilbaxri ku taalay oo dhulkaa marka yacnii hadda markaa sacuudiga iyo shaam dhulka marka halkaas yacni maro ee baddaa cas ku teedsan ayay magaaladani marka magaalooyinkaasay ka mid ahayd baddan marka ay kulaaleysayna waxay ahayd badda cas ama baxrulqulsum badda la yidhaahdo ama baxrulaxmar hadda loo yaqaano qeyb ka mida ayay kulaaleysay was'alhum su-aal oo weydiye can ilqaryati can khabari ilqaryati qaryadii sheekadeeda su-aal allatii qaryada oo kaanad ahayd hiya iyaduba xaadirata albaxri badda mid degan yani qaryadiiba waxaa laga dhigay inay badda degan tahay yani baddii bay ku taallay waay waa magaalo xeebeed oo baddii marka ku taallo xaadirata albaxri ay biqurbi lbaxri badda jambiga ku hayso ku dhow ayb laba macnaa marka xaadirata albaxri laga macnayn karaayo ay biqurbi lbaxri badday u dhoweyd waxaa kaley mufasiriintu dhaheen wayaxtamilu an yuriida macna alxadaarati calaa jihati tacdiim ay aad yani xaadiratan qura lbaxri yaxduru ahlu qura lbaxri ilayha yacni magaalo ay dadka ka ag dhowdhow iyo magaalooyinka ka ag dhowdhow magaalo ay iskugu yimaadaan oo ay beeca iyo ganacsiga u yimaadaan bay ahayd yani magaalo magaalooyinka kale ka duwan oo lasoo xaadiray ahayd macnahaasna waa lagu fasiraa ayb id waqtina ay markaa yacni aay ku dhoweyd baddii yacduuna qoladii deganayd ay ku xadgudbaayeen fi sabti sabtiga ay ku xadgudbaayeen ayb marka id yacduuna xaadirata albaxri xaadirada waa lagu tacallujin karaa waxaa kaloo lagu tacallujin karaa khabara alqaryatida was'alhum can ilqaryati ay can khabari alqaryati id waqti ugu khabar ah saana marka waa la dhihi karaa iyadana yacduuna ay xadgudbayeen dadkii meeshaa deganaa fi sabti ay ku xadgudbayeen sabtiga sabtiga marka xadgudubka ay ku xadgudbayeenna amarka alle ee sabtiga ku saabsan ee inaan la ugaaranin ah bay ku xadgudbayeen id waqtina ay ku xadgudbayeen ta'tiihim ay u imaanaysay xiitaanuhum malaayadooda kaluunga yacni malaayaalkooda ay u imaaneysay yowma sabtihim sabtigooda maalintiisa shuracan shaaricatan xaal ay tahay yihiin kalluunkaasi uu yahay mid iska muuqdo ay daahiratan shuracan muqbilatan xaal ay tahay tu soo qaabilayso ayaga xaggooda kusoo fool leh ayb wa yowma maalin laa laa yasbituuna aynan sabtiyeysanaynin laa ta'tiihim uma imaaneynin wayowmada marka laa ta'tiihimta dambey ku tacalluqahay kadalika sidaadaas oo kale nabluuhum aanu u imtixaanaynaa iyaga bimaa kaanuu bisababi kownihim ahaanshada ay ahaadeen darteed baanan u imtixaanaynaa yafsuquuna daacada rabbi marka aynay ka baxayeen fisqigoodii baa marka ilaahay imtixaano u keenay shaydaan baa waswaasiyey markaasay waxay la imaadeen xeeladaysigaas wadkur xus id waqti qaalat ay tidhi ummatun ummad ummadda oo minhum iyaga ka mida dadkii ahlu qaryada ahaa lima maxaybaa taciduuna aada u waaninaysaan qowman qolo qolada oo allaahu alle muhlikuhum kii halaagaya uu yahay ow amase mucadibuhum kii cadaabaya uu yahay cadaaban cadaab cadaabka oo shadiidan adag qolada sidan tiri waa ayo sida loo badan yahay saddex qeybay u kala baxeen qeyb waa qeybtii falkan samaysay oo xadgudubka la timid qeybta labaadna waxay ahayd qeyb iyagu markaa dadkan waani waaninaysay oo iyaga markaa yacni ilaahay ka cabsada sidan idinma habboona xumaanta qolo ka celiso ayay qolada labaadna ay ahaayeen kuwa saddexaad iyaguna waxay ahaayeen kuwan aayaddu ay tilmaamayso iyagii wixii xumaantii ma samaynin kuwan markay arkeen inay ka celinayaan bay waxay yidhaahdeen war dad halaag ku socdo oo aan xaqa aqbalaynin maxaa wax ugu sheegaysaan saddexdaasay marka noqdeen sida saxiixoo raajixana waxay tahay labada qolo kuwii aan xumaanta samaynin iyo kuwii iyagu markaa kuwii aan labada qoloon xumaanta samaynin ee qolana ay alamru bilmacruuf wannahyu can ilmunkar samaysay qolana aynan samaynin labadaasba waa badbaadeen sida xooga badan kuwa la halaagayna waa keliya kuwii iyagu xumaanta la yimid oo xeeladaysiga la imaaday waayo allah wuxuu yihi falamaa catow camaa nuhuu canhu qulnaa lahum kunuu qiradatan khaasi'iin qoladan laakiin dhexe oo iyagu aamustay sha'nigooda lama sii sheeg sheegin badbaadadooda laakiin sida kuwa kale loo sheegay falamaa nasuu maa dukiruu bih anjayna aladiina yanhawna can isuu'i baa la kuwii xumaanta reebaayey waa la badbaadintooda waa la sheegay kuwan laakiin waa laga aamusay maadaama ay aamuseen aljazaau min jinsi alcamala la yihi ayagana waa laga aamusay warkoodiiba waa la duuduubay laakiin ilaahay ma halaagin waayo ilaahay ma halaagayo cidna dembi iyo fal aynan geysanin ku halaagi maayo fardu kifaayadiina waa dhacday oo dadaaba ridayba naam ayb halaagii marka ilaahay waa ka daayay labada labadan qolaba ayb wanaaggana qoladii waxaa qaadatay iyagu xaqa faray xumaantana reebay tafsiir labaad baa wuxuu leeyahay waid qaalat ummatu minhum lima taciduuna kuwan sidan dhahayo waaba kuwii xumaanta sameynaya laftooda markii la waaniyey ee la yihi war ilaahay ka cabsada war dad halaagsami raba idinka maxaa ka rabtaan iyagii baa saa ku jees jeesaya istihzaa iyo jees jees bay marka sidaa u yidhaahdeen tafsiirka labaad baa sidaas dhahayo waxa meesha joogoo dhanna waa laba qolo bis qolo xumaantii samaysay iyo kuwo ka celisay kuwan lima taciduuna dhahayana waa kuwii xumaanta sameynaya laftooda waa laba tafsiir kan horaa laakiin loo badan yahay daahirka aayadahuna kaas hore ayuu tilmaamaa wadkur xus id waqti qaalat ay tiri ummatun ummad ummadda oo minhum iyaga ka mida lima maxaybaa taciduuna aada u waaninaysaan qowman qolo qolada oo allaahu alle muhlikuhum kii halaagayo uu yahay ow amase mucadibuhum kii cadaabayo uu yahay cadaaban cadaab cadaabka oo shadiidan adag qaaluu waxay yidhaahdeen macdiratan wacadnaahum waanu wacdinay iyaga macdiratan liajli macdiratin ayaanu u wacdinay cudur daarasho darteed ilaa rabbikum rabbigiin intii ka aanu cudur daaranayno marka macdiratan waxaa akhriyay xafs can caasim bis caasim isaga laftiisa marka labadiisa raawi waa ku kala duwan yihiin xarafkan quraada inta kale waxay akriyeen qaaluu macdiratun ilaa rabbikum qira'at ljumhuur marka waa qaaluu macdiratun haddii macdiratun la akriyana mubtadaa loo qadarayaayo qaaluu waxay yidhaahdeen mawcidatunaa annaga waanadeennu macdiratun waaye cudur daarasho waaye wax kale ma aha ilaa rabbikum rabbigiin intii ka aanu u cudur daaranayno oo inuuna rabbi maxaa u sheegi weyseen dadkan maxaad xaqa ugu sheegi weyseen inaan nala dhihin ayb mafcuul mutlaq ahaanna waa u nasbiyaan qaaluu macdiratanta qaaluu waxay yidhaahdeen nactadiru waa cudur daaranaynaa macdiratan cudur daarasho marka in maf nasbada mafcuul mutlaq ahaanna waa lagu nasbin karaa mafcuulu liajlihina waa lagu nasbin karaa ahaan macdiratun marka la yidhaahdana qaaluu mawcidatunaa macdiratun waaye ilaa rabbikum rabbigiin intii kaanu u cudur daaranayno walacallahum yattaquuna walikay yattaquu iyo say u dhowrsadaan oo ay uga dhowrsadaan xumida falamaa markii nasuu ay ka tageen maa aladii kii dukiruu lagu waaniyey bihi maagaba anjayna aladiina kuwii ayaanu badbaadinay yanhowna reebaayey cani suu'i xumaanta xaggeeda kuwii reebayay baan badbaadinay wa akhadnaa waanu qabanay aladiina kuwii dalamuu dulmi falay bicadaabin baan ku qabanay cadaabka oo ba-iisin aad u baas badan waa faciil marka oo mubaalaqa marka laga loo jeedo ay shadiidin wajiicin aad u xanuun badan xarafkan isagana quraa'du way isku khilaafeen ahlu madiina waa naafice iyo ragga la midkaa quraada la midkaa saddexda kale ee ka mid ah iyo ibnu caamir iyagu waxay akriyeen marka bicadaabin yacni biisin ayay akriyeen bikasri lbaai calaa wasni ficil bicadaabin yani biisin biisin bicadaabin biisin ayb ibnu caamir laakiin isaga mahmuuzow ka dhigayoo bicadaabin bi'sin ayb abu jacfar iyo naaficna iyagu maynan hamzi hamze maynan u yeelinoo bicadaabin biisin caasim isaga riwaayat abi bakrin oo shucba can caasim wuxuu aqriyay bifatxi اlbaai wa sukuuni اlyaai bicadaabin baysin bifatxi lbaa-i ba-da oo la kordhigo wa sukuuni lyaa-i ya-da oo la reebo ayb iyo wa fatxi lhamzati haahay bay-as bicadaabin bay-asin saasuu akriya calaa wasni faycal kuwa kalena waxay akriyeen marka calaa wasni bicadaabin ba-iisin ay faci faciil calaa wasni faciil ml baciirin wasagiirin iyo saasay akriyeen macnahaana waa isku macno saa kuma kala duwana bimaa kaanuu bisababi kownihim ahaanshada ay ahaadeen darteed baana alla yacni kuwa uu cadaabka ugu qabtay yafsuquuna inay daacada rabbi ka baxayeen falamaa markii catow ay ku madax taageen camaa kii xaggii nuhu laga reebay canhu xaggiisa laga reebay markay ku madax taageen nahyigii alle oo ay koreen qulnaa lahum waxaanu ku nidhi kuunuu ahaada noqda qiradatan daanyeero daanyeerada oo khaas iina yacni fogaaday ama la fogeeyey ahaada qisadan iyadoo duubduub ah baa suuratu lbaqara ilaahay uga hadlay walaqad calimtum aladiina ictadow minkum fi sabti faqulnaa lahum kuunuu qiradatan khaasi'iin halkanna waa lagu tafsiiliyey ilaahay waa waa yacni wuu ku kala dhigdhigay meeshaan khulaasada qisadan waxa laga waxyaabaha laga qaadanayo waxaa ugu muhiimsan dersiga laga qaadanayo taxaayulka iyo xeeladaysigu inuu aada khatar u yahay oo dembiga in toos loola yimaado iyo in loo xeeladaysto iyadoo la aaminsan yahay in xalaal uu yahay laga aaminsan yahay la sameeyo taasaa ka xun in toos loola loo yacni dembiga loo sameeyo walidalika ayuub ibn abi tamiimata sakhtiyaaniy wuxuu dhihi jiray ilaahay bay rabaan inay siraan kamaa yukhaadicuuna sibyaanahum ilmahooda siday u sirsirayaan ayay rabbi inay u sirsiraan ay rabaan aayaddaa yukhaadicuuna allaha waladiina aamanuu wamaa yakhdacuuna ilaa anfusahum wamaa yashcuruun ayuuna akri jiray waxaa kaloo yacnii laga qaadanaa cuquubada ay lee bani aad yacni macaasida dadka ay sameynayaan qaarkood inay ciqaab ka dhalan karto bani aadamkii suuradiisiiba in la dooriyo oo xayawaan suuradiis loo yeelo haddii xayawaan suuradiis loo yeelo ma sii noolaanah oo xayawaankaas inuu sii farac ma sii yeelan karaa mase farac ma yeelanayo xadiid muslim ku sugan baa wuxuu ahaa macnihiisa ilaahay haddii uu ummad xayawaan ka dhigo oo maski uu ku sameeyo tafiir iyo farac ma yeeshaan qoladaani marka dhowr beri markii alla sidaan u halaagay oo iyagii marka ay is arkeen xaaladaas inay marka ku jiraan waa halaagay ilaahay subxaanahu watacaala oo maanta daanyeerada adduunyada joogo iyo yacni daanyeerada sidaas adduunyada maanta ku nool oo joogo calaaqa lama laha bani aadam asalkoodu inuu ahaa oo yahuuddii laga dhigay daanyeerada waaye in la yidhaha daanyeeradan hadda jooga maya waayo ilaahay subxaanahu watacaala qof bani aadan ahaa oo xayawaan ka dhigay farac maba u yeelin farac loo yeeli maayo xadiidkaas ayaa mas'aladaasna daaweeyey ummaddan ma ku dhici karaa maski sidaan oo kale ah yahuuddii aragnay ummaddan muxamediyada ah daanyeer in loo bedelo ma dhacaysaa waa dhacaysaa ha xadiid bukhaari ku sugnaa iyo abu daawuud iyo ay wariyeen baa waxaa ku jirtay layakuunana min ummatii aqwaamun yastaxiluuna alxira waalxariira waalmacaazifa bukhaari baa xadiidka warinaya kitaabu libaas aakhirka riwaayaadka xadiidka qaarkiis waxaa ku jirtay wayamsakhu aakhariina minhum qiradatan wakhanaaziir qaar kale ayuu ilaahay subxaanahu watacaala ouna ou masakhayaa oo kuwa nooca ah buu ilaahay wuxuu ka dhigayaa kuwa ka mid ah khanaa yacni daanyeero iyo doofaaro daanyeero iyo doofaaro buu ilaahay u rogayaa waa ummadan layakuunana min ummatii buu nebigu yihi ummaddayduu yihi nacam ummaddaanina marka waa ummatu alijaaba maaha ummaddan marka ummatu dacwa laga hadli maayo ummat lijaaba kuwa marka banaysanaayo zinada oo banaysanaya xariirta oo banaysanaya muustikada iyo heesaha banaysanaya maxay ku banaysanayaan ta'wiil faasid ah oo ilaa lowlaa ta'wiilkaas hadduunan jiri lahayn gaalayba ahaa lahaayeenba ummatulijaaba waa ka bixi lahaayeen laakiin maadaama ay ta'wiil la imaanayaan bay ummadda nebiga ku noqdeen oo aan diinta looga bixinin ayagoo sidaasaana ciqaabtaas ilaahay ku ciqaabayaa qeyb waa kuwa waxaa banneeyo qeybo ka mid ah baa waxaa loo bedeli doonaa daanyeero iyo doofaaro idan meeshaana maxaan ka ogaanay maskhigu ummaddaana inuu ku dhacayo maxay ka ka siman yihiin yahuudda iyo ummaddeenna kuwa maskhiga uu ku dhici doono oo sida nebiguba sheegay sal ll ly slam maxay ka siman yihiin dhammaantood waxay ka siman yihiin sharciga ilaahay inay u xeeladaystaan muusigii buu banaynayaa waa xeeladaysanaa xariir buu banaysanayaa waa xeeladaysanaa khamrigii buu banaysanayaa isagoo xeeladaysanaya wamaa ilaa dalik magacii buu ka bedelayaa siyaal kaloo u fasiraa waa in marka aada laysaga ilaaliya taxaayulkaasina dadka waa ku batay weliba laba sinfi ayuu aada ugu badan yahay sinfi waa culimmada dadka culimada oo khawaasta lianna waxa xeelad la imaa karo waa ayaga lianna iyagaa diintii yaqaano fiqigii yaqaano dad dhan marka waxaa jiro oo keliya kutub bay qorayaan yacni kitaabulxiyal yay ku magacaabayaan isaga dhan waxaa ku yaallo qofka hadduu saas sameeyo alxiilatu xiilada looga baxsanayo kadaa wa kadaa waay xiilada saas iyo saas waay maanta dhan marka wuxuu ku dadaalayaa shay waajib qofka ku noqday sida uga ridi lahaa xaaraan sida uu ugu banay lahay xeeladaysiga xaaraantaana taas waay xaaraan inaad gaarto falankii aad ku gaari lahayd ood qaabkii aad ku gaari lahayd inaad yacni u xeeladaysato waajib adiga ku saarmay oo ku fuulay oo ilaahay kugu waajib yeelay sidaad isaga dejin lahayd inaad u xeeladaysato maalan zakadii oo kalea ku waajibtay wadaad buu u tegayaa yacni culamaau suu ah markaasu wuxuu leeyahay bal zakadii waa waajibtay waa soo dhawaatay ama waa waajibtay maxaan sameeyaa markaasu wuxuu leeyahay maalkaaga zakadii intaan la gaarin ilmahaaga si u hibey markii waktigii zakada la dhaafana ka cesho ilaa ilmahaaga maalka waa ka cesho kartaa hibadaadiina hibadaadii ilmahaaga waa ka cesho kartaa ayuu muxuu u isticmaalaa marka waajib ilaahay saaray soo iskaga ridi lahaa culimadii horena waxay dhihi jireen xadiidka inama alacmaalu binniyaat wuxuu daliil u yahay xeeladaysigu inuu xaaraan yahay waayo adiga inaad u adeegsatid xugun ilaahay sidii alla ugu talagalay si ka duwan inaad u adeegsatid adoo qasad kala leh sax maaha oo waxaa la yidhaahdaa qaacidada fiqiga alumuuru bimaqaasidiha umuuraha maqaasideeda un baa laga feerina wahaakada naagtii buu saddex ku furaa haye xeeladii ay kusoo noqon lahayd maxay tahay nin kale inay guursato nin kaleu leeyahay ii guurso ii maxlal ii soo fur si aan anigu u guursado nikaaxa ninkaas dambe maqsuudkiisu waa maxay shay ilaahay xarimay sow xalaal uga dhigi lahay walidaalika orgi baa nebiga uu ku mihaalay ataysu lmustacaar orgi lasoo kiraystoo kale uu ku mihaalay dadaa marka waxaas yacni daahirka keliya un ka fiirinayo waxay leeyihiin nikaax ma dhacay sida muuqata haa furiin ma dhacay haa ciddadii ma dhammaatay haa ninka kale waa usoo noqon kartaa marka ilaahay maa marka been loo sheegaa muyuusan qasadka dadka iyo rabbi ounan ogeyn ayb yacni abwaab fara badan baa la geliyey riba ribadii baa ka mida waa loo xeeladaysana idaa tabaayactum bilciinati ciinada haddaad fiirisa marka waxaa ku jiro xeeladaysi waayo lacag lacag kale lagu gudaayo oo tii ka badan waay badeecaa marka meesha lasoo gelinaa aan la rabinba qasadna aan laga lahayn suuqan lafteeda waxyaabahaas ciinada iyo tawaruqa iyo waxyaaba iska yaallo waayo xataa haddii khilaaf uu ku jiro masaa-ishaas qaarkood qofka waxaa u fiican inuu ka xalaal miirto oo iska dhaafo oo uunan barnaamijyada noocaas oo kale uunan gelin adiga ilaahay baad leedahay haddaadan qaadanin deyntaas dhiman maysid oo u dhiman maysid waxaaga ilaahay kuu bara yacni uu ku siiyo barakayso ee shay marka laysku khilaafsan yahay waa ribo maya ribo ma ah ha gelin waa inaad marka ka xalaal miirato ayb wuxuu galay sidoo kale buyuucdii beeciy buyuucdii buu galay meelo fara badan baa marka barnaamijkan xeeladaysigu ou galay waxaana asal iyo aasaas u ah culummo qasad xun oo diinkii intay barteen qaab kale u adeegsado walidaalika imaamu lbukhaari saxiixiisa kitaabu lxiyal kitaab la dhaha ayaa ku jiro wuxuu ugu talagalay xiyalkaas inuu baabi'iyo bis sharciga wuxuu ka qabo inuu markaa yacni uu noo tilmaamo dhina yacni sidaasna marka ummaddaanina inuu ku dhici karo khatartaasna ay leedahay taxaayulka in la ogaado qolada labaadoo xeeladaysiga aada u jecel waxay tahay madaxda boqorada iyo siyaasiyiinta macana mar alla maalinkaas siyaasadda ay ku socdaan iyo meesha u muuqatoy rabaan wadaad u xeeleeya waa rabaan iyagana oo iyaga laftooda marka xeeladaysigaasi aada wax ugu bixiyaan oo waa soo dhaweeyaan dadka u xeeladaysiga noocaas oo kale u sameeyo way la imaadaan labadaas marka daa'ifo diinta aaday u fasaadiyeen cabdullahi ibnu lmubaarak wuxuu yihi wahal afsada diina ila almuluuku wa axbaaru suu-in wa ruhbaanuha diinta yaaba halleeyey oo fasaadiyey culimo xun iyo cubaad kuwa iska dhigoo dad ilaahay iska dhigaayo oo ku ugaaranayo waxyaabahaasoo qasad xun leh iyo muluuk boqoro ayaa diinta dad ayaa fasaadiyo halleeyo hadday ayagu toosaanna diinta waa toosaysaa waayo seef xaq ah iyo hadday isgarabsato cilmi wax ka fiican male cadliga waa soo laabanaa ayb soo ma arkaysaan asbaabaha dhaliyo xeeladaysiga waxaa kaloo ka mida iyadana qofku inuu taxaayul wax ka raadiya maxaa u keenayo intaas yacni marka laga taga maxaa u keenayo kale waxaa u keenayo jahli qofka maalan jahli buu ku sugan yahay tashadud buu ku darsaday jaahilnimo iyo tashadud fii maxallihi booskiisa aan taagnayn hadhow marka intuu tashadud sameeyo waxaan sharcigiiba sharcigii ilaahay oo si u fududeeyey ayuu asagu wuxuu isku xambaarayaa tashadud sharcigiiba aan ku jirin hadhow markaasu wuxuu leeyahay markuu xamili waayo oo tashadudkii uu ka uu wadi waayo ayuu ile diinna waa ka dhigtaye shiiquu seen uga baxsanaa buu leeyahay marka tashadudkii yacni tashadudkii uu diinta ka dhigtay ma la wadi karo mar hadduu wadi waayo maxaa xal ah xeeladaysiyaa la aadaa marka qaar waxaad arkaysaa masaa'il dalaaqa iyoo kale ku jiro ama yacni fasakha iyo masaa-il ku jiro oo sharcigu meel ka abbaaray masaladii maalan qadiyada xakamka oo kale wain khiftum shiqaaqa baynimaa fabcatuu xakaman min ahlihi waxakaman min ahliha in yuriidaa islaaxan yuwafiq illaahu baynahumaa mararka qaar baa gabadha iyo ninka haddii inay dhaqmi karin ay usoo baxdo labada xakam iyada ehelkeeda ninka ah iyo ninka isaga ehelkiisa ah madaahibta saddexdaa malik iyo iyo axmed iyo abu xaniifa ayagu waxay qabaan waa kala diri karaan dadkaas guurkaas intay ka ay dhammeeyaan ayay kala dirayaan furiinay ku ridaayaan waana kala diri karaan madhabta alimaamu shaafici iyadu saas ma aha waa wakiillo bis wax go-aanoo ay leeyihiin male in la wakiisho maahane meelaha qaarkood marka waxaad arkaya nin iyo naag iska dabalaadlaado wax kala celiyo aan jirin wax u kala caqli celiya male isagiina waa ku dhegan yahay weligay ma furaayuu leeyahay dhaqan inuusan meeshii ka soconin waa loo jeedaa war maa inta xakam la sameeyo ay labadan qof kala diraan haddii la yidhaha maya odaadaa wuxuu leeyahay maya saas madhabtu saas ma aha madahabtii marka lagu dheganaada qaarkood maahan kulligood qaarkood ayaa xalkeen marka la yidhaahday meel xun la aadaayaan xalka naagtii baa laga yaabaa inay yidhaahdaan diinta ka bax kusoo laaba haddana qaara meeshaas xal ka raadinaya yani xal laga raadinaa in diin ilaahay laga baxo oo laga dhowrsanayo yacni a'imadii madaahibtii kale iyo iyadoo laga dhex heli karo iyo aayaddii qur-aanka xataa laga dhex heli karo sow tashadud maahan fii gayri maxallihi qofkii waxyaabahan oo kale wax badan ka arkaana fahmi karo qofka kale uma muuqanayso dhibaatadeeda qofka ay ku dhacdo ama qofkii loo keenaa garan kara meeshaas dhibka ka taagan ayb waa iska tusaalaan marka usoo qaatay waxaan ujeedaa xeeladaysiga dadka gobolba wuxuu ka gaaray in la yidhaahdo labada qof qof diinta ka baxa in la yidhaahdo si nikaaxaas intuu u kala go-o kadib ciddada markay dhammaato iska soo noqon marka ciddadaas inta ay dhammaanayso haddii qofkan ou dhinto ka waran marka meel xun baa xal looga raadinaa tashadudkaas oo kalena ma fiicna ayb taxaayulkaasi marka masaa'il badan baa soo hoosgelaya mid waxaa dhici karta taxaayul bannaan inuu jiro mararka qaar mid bannaan inuu jiro xeeladaysi bannaan waa maxay kaas haddaad u xeeladaysanayso qof xaqiisa leh inaad gaarsiisid xaqiisa siiso yacni haddii aada u xeeladaysanayso shay xaq ah haddaa u xeeladaysato dhib ma laha dembi maaha taasaana lagu xambaaraa midii nebiyullaahi yuusuf walaalkiisa uu ku qaatay dadka gobol baa xeeladaysiga meeshaas u daliishaday maaa ayb fabada-a biawciyatihim qabla wicaa'i akhiihi uma istakhrajaha min wicaa'i akhiihi kadalika kidna liyuusufa maa kana liyaأkuda akhaahu fi diin اlmaliki ilaa an yashaء allah taxaayulkaa marka xeeladaysigaasi nabiy llaahi yuusuf xaqiisou gaaraayo walaalkiis nimankii isagaba ceelka ku riday kuma habboona in walaalkiis ay ahaayaan isagaa uga dhow ugana habboon walaalkiisu xaq isaga ou lahaayou qaadanayo cidna ma dulminaynin nabiy llaahi yuusuf calayhi الsalaatu wasalaam dadka marka u daliishanayo waajib in la rido xeeladaysi loo rido aayaddaas aaday waa ka fog yihiin aayaddaas xeeladaysigu inuu dembi xirmaan uu keenayo waxaa ku tusaayo suuratu nuun qisada ku jirto inaa balownaahum kamaa balownaa asxaaba aljanna id aqsamuu layasrimunnaha musbixiina walaa yastatnuun qoladaa iyagana beerta marka aabahood ou guraayo waxa dhacdhaco ayuu masaakiinta wax ka sii jiray masaakiin maalin buu guri jiray beerta masaakiintu ay arkayso wixii meesha ku dhacdhaca ayay ka qaada jireen markaasaa wiilashii baa marka waxay yidhaahdeen beerta caawa aan habeen gurno myacni tookadan aan xilli habeena gurno habeen aan kusoo kala tagno masaakiinta subaxdii markayna daba maraanay meeshii tagaan eber ha ugu tagaan saas markay ku tashteen baa ilaahay fadaafa calayha daa'ifu min rabbika wahum naa'imuuna faasbaxat kasariin xirmaan baa ilaahay ku riday aakhirka aayaddana muxuu ilaahay yidhi kadalika alcadaabu walacadaabu laakhirati akbaru low kaanuu yaclamuun sheekhulislaam wuxuu yidhaahdaa hadday zakada ahayd xaqaasna ee waajib inay say ku ridi lahaayeen u xeeladaystaan waaba iska caddiyahay hadday ahayd sadaqo iska tadawuc ah sadaqo tadawuca looma cadaabayo ay ka tageene waxa loo cadaabay xeeladaysiga weyn meesha foolxumadu ay ka raacday taxaayulka iyo xeeladaysiga weyn marka qofka diintiisu inay xeeladaysiga ka celiso yaa la rabaa kitaab dhan buuna ka alifay ibnu taymiya la yidhaha bayaanu daliil calaa butlaani taxliil falamaa markii catow ay ku madax taageen camaa kii xaggiisa markay ku madax taageen nuhuul laga reebay canhu xaggiisa qulnaa lahum waxaanu ku niri kuunuu ahaada oo noqda qiradatan daanyeero daanyeerada oo khaas iina fogaaday ama la fogeeyey saa ahaada waid taadana rabuka layabcahana calayhim ilaa ywmi اlqiyaamati man yasuumuhum suuءa alcadaab wadkur xus id waqti ta'adana ou ogeysiiyey rabbuka rabbigaa ou ogeysiiyey layabcahanna lawallaahiya yabcahanna inuu bixinayo oo bixinayo calayhim korkooda uu kusoo bixinayo reer bani israa'iil ilaa yowmi alqiyaamati ilaa iyo maalinka qiyaamaha intii ka ah man inuu kusoo bixinayo korkooda duul yasuumuhum dhadhansiinaya iyaga suu alcadaabi cadaabkiisa xun ina rabbaka rabbigaa la sariicu lciqaabi ciqaabkiisu miduu degdegayo waayo wa inahu isaga lagafuurun mid dembi dhaafid badan waayo raxiimun aada u naxariis badan halkanna marka ciqaab kale oo nimankaa raacaya maadaama ilaahay intuu diin siiyey waxbaray ayagoo cilmi leh oo arkaya xaqii ilaahay inay bad diintii bedelaan axkaamtii bedelaan ku kacay xeeladaysi ku kacay madax adayg iyo ku kacay nebigoodii kula kacay dadka sidaasoo kalea marka waxay astaahilaan marka in ciqaab la dhadhansiiyo marka allah wuxuu leeyahay wadkur xus id waqti ta'adana rabbuka rabbigaa uu ogeysiiyey ta'adana yacni ta'diinku waa aliclaam ta'adana waxaa kaloo lagu fasiray yacni xatama wadkur xus id waqti ta'adana oo waajibiyey saa isa saaray ayb wadkur xus id waqti ta'adana uu ogeysiiyey rabbuka rabbigaa layabcahana lawallaahiye yabcahanna inuu bixinayo oo bixinayo calayhim korkooda uu kusoo bixinayo qoladan reer bani israa'iil ilaa yowmi alqiyaamati ilaa iyo qiyaamaha intii ka ah ilaa yowmi alqiyaama man axad yasuumuhum dhadhansiinaya iyaga suu alcadaabi cadaabkiisa xun dhadhansiinayo ishkaal marka dadka qaar waxay keeni karaan oo ficlan yahuuddu marka xaalaadkaas kama aynan bixinba wixii intaa ka dambeeyey oo marna waxaa lagu salladay bukta nasar xilli waxaa soo martay majuusta ay ka qaadi jirtay jizyo iyagoo ilaahay kitaab siiyo dad kitaab lagu sharfay ah ayaa majuus intay kusoo duushay ka adkaatay bay jizye ka qaadi jireen bukta nasar waa kii marka inta galay baytalmaqdis iyo guryahoodii eber uga dhigay oo wada qafaalay intaasoo boqolaal kun waa kii ka af waa kii ka qafaalay haddana markay xoogaa ka nasteen meliku ruom roomaankuna waa iska waa kuwii iska addoonsan jiray mar saddexaad haddana markay kibreen waa kii marka lagu salladay rasuulkeenna sala allahu calayhi wasalam ee muslimiintii nacam oo lagu soo toosiyey markaasi yacni fasaadkoodii iyo karkoodii la jebiyey oo banu qurayda iyo khaybar iyo waqti yani khaybar loo musaafuriyo yani shaam iyo dhulkaa loo soo musaafuriyey mashaakilaad fara badan waa kuwii kuwaa kii ku dhacay waqtiyadii ka dambeeyeyna mar walbaaba yani nasaarada unbaa marka iyaga madaxa uga taagnaa jirtay ilaa madaabixdii ugu dambeysay aynan aad u dheerayn oo boqol sanaba aynan hadda kasoo wareegin oo aan qarniba la lagama joogo xilligii ay ku kala daadsanaayeen meelahan yurubtan bari iyo dhul fara badanta lagu kala daadiyey eeqoladii marka naazi naaziyiinta iyo waa kuwii marka aad haddana marka dhibaato badan dhadhansiiyey qoladan hadba marka marba ma yani hadba xilli ayaa waxaa ku dhacayey in cadaabkan la dhadhansiiyey ishkaal marka waxaa la keeni karaa waqtigan hadda la joogo ma iyagaa dhibaato haysato aawe marka wax cadaab dhadhansiiyey hadda ma hayne iyagii baaba hadda dadka cadaabaya ka waran haddii sidaa la yidhaaha meeshaas marka mufasiriintu waxay dhahaan aayaddu al aayatu laa laa tunaafi tanfiis jawaabtu saas waa aayaddu ma anfinaysa mana diideysa in laga neefinayo mararka qaar in laga neefinayo ma anfinayso xaaladdii neefintaay ku jiraan marka neefiskaasuna marka adiga hadday labaatan sano soddon afartan konton ay kula badan tahay maba ma badna wax yar waay marka la fiiriyo sooma fahmi marka aayadda tanfiis ma diideysa bal waxay yidhaahdaan sheekh maxamed ilamiini shanqiiti oo kale isagu wuxuu yidhaahdaa haddii tanfiis ounan jirin cadaab maba jiraayaba xataa waayo markay xoogaa bataan oo ay xoogaa nastaan oo ay qooqaan oo kibraan oo fasaadkoodii bato kuwaasuu ku imaanaa cadaabka marka iyo halaaga haddii marka tanfiis iyo neefin aysan jirin cadaabkii maba imaana ayuu leeyahay nacam aayadda iyo waaqica marka iskama hor imaanayo saas u gaaro ayb ina rabbaka rabbigaa la sariicu lciqaabi ciqaabkiisu ku ou degdegaya waaye wainahu isaga lagafuurun mid dembi dhaafid badan waaye raxiimun naxariis naxariis badan xaaladahan laftooda dadku ma jecla oo iyaga laftooda qaabka ay dadka kula ula dhaqmaan muslimiinta keliyana maaha ummaduhu say ula dhaqmaan si markaa waxay tahay aynan ummaduhu jeclaanaynin ayb waqaطacnaahum fi اlardi umama minhm الصaalixuuna waminhm duna dalika wabalownaahum biاlxasanaati wالsayi'aati lacalahum yarjicuun halkana dhibaato kaloo ku dhacday buu rabbi kaga hadlayaayo alla wuxuu leeyahay waqaطacnaa waxaanu ka yeelnay hum iyaga fi lardi dhulka korkiisa waxaanu uga yeelnay umaman ummado dhulka korkiisii baan ummado uga dhignay tiro badan dhulkan ku kala firdhinay minhum iyagii asaalixuuna kuwa toos kuwa wan wanaagsan baa ka mida wa minhum iyagii duuna daalika kaagaas oo yacnii salaaxa iyo wanaagga kuwa aan ahayn oo sidaa ka sokeeya ayaa ka mid ah kuwa aan toosnayn wabalownaahum waanu jarribnay waanu imtixaannay bilxasanaati baanu ku imtixaannay xasanaad iyo wasayi-aati xaalado xunxun baanu ku imtixaannay lacallahum yarjicuuna likay yarjicuu say usoo laabtaan oo alle ay ugu soo noqdaan waqaطacnaahum sidii aayaddii hore aan usoo macnaynay waay wasayarnaahumna waa laga laqbeyn karaa wamayaznaahumna waa laga macnayn karaa wamayaznaahum haddaan ka macnaynana umaman xaalay noqonayna haddii waqaطacnaahum wasayarnaahum aan ka dhignana umaman mafcuulkii labaad waqaطacnaa waxaanu ka yeelnay hum iyaga fi lardi dhulka korkiisa umaman baanu uga yeelnay ummado oo qoloba goosinba ou meel degan yahay ay firaqan faraqahum ullahu ilaahay baa kala geeyey fatashatata amruhum arrinkoodii baa kala tegtegay walam tajtamic lahum kelimatun kelmad ma aynan u kulmin hadda lafteeda adaa dadka qaar baa moodaya inay kelmad u kulansan tahay caqaa-idkooda iyo yacnii waxyaabaha ay aaminsan yihiin iyo say isu khilaafsan yihiin marka la fiiriyo farqi weyn baa udhexeeya aada u weyn weliba ayb halkan marka uma yacni adduunyadii baa lagu kala firdhiyey bari iyo galbeed iyo meel walbaa lagu kala firdhiyey iyagoo hal yacni hal ummad ah hal kitaab leh dii yacni ambiyadoodu ay mid tahay ayaa markay sidan u dhaqmeen baa ilaahay kala faa kala firdhiyey oo shadara madar la kala geeyey oo qaar qaarba ummaday la nool yihiin qaarba ummad ayay la nool yihiin ayay la noolaayeen ilaa waqti aan dheerayn lafteeda taariikhda oo hadda aan boqolba dhammayn afartan iyo sideeddii iyo xoogaa waqtiyadii u dhadhoweyd meelahaas ayaa laysugu keenay si loogu sameeyo waxaan maqalnay markaasi belfor belfor ayaa wacdigiisii baa la hirgeliyey waxaana loo sameeyey dal baa loo sameynaa baan maqalnay marka yuhuudda yuhuud marka la yihahdo dad diin leh ma ogtahay yuhuud waa diin yacni yuhuuddii baa dal loo sameynayo caalamkii baa inta laga keen keeno ayaa meel lagu abuurayaayo loo sameynayo dal looga dhigan yaa nasaaradii iyo marka ama dowladihii kirishtanka iyo ay sameeyeen taa marka iyada ah yacni waxay kutusaysaa marka in boqolaal meel baa laga keenay isku af xataa maynan ahayn kale madaahib bay ahaayeen dad waxay ahaayeen markaa yacni xataa aan isku luqad ku hadlin markaas kadib baa waxaa la bilaabay war luqadii cibriga aan qorno oo kitaabkee kitaabkooda uu ku soo degay luqadaas baa marka in qof walbaa meesha yimaado inuu barto in lagu qasbo xafiisyada looga shaqeeyo luqaddaa marka hibruga ama cib yacni cibriga yaa luqad marka looga dhigay waa dad markaas luqadahoodii la baraaya iyay ahaayeen ayb darsiga marka innaga noogu sugan baa waxay tahay muu malaynaysaan inaanan annagu hadda sidaas ku soconin innaga lafteenna hadda sidaasaan ku jirnaa keliya ma rabna dersiga inaan yuhuud ku akrino keliya iyo aanu ku akrino reer bani israa'iil ummadihii muslimiintaa siday iyaguna tallaabo tallaabo say ugu dayana aan ugu dayanaynay baa dhibkan nagu dhaca waayo rasuulku wuxuu yihi latattabicunna sanana man kana qablakum shibran bishibrin wadiraacan bidiraaci xataa low dakhaluu juxra dabbin tabictumuuhu ummad marka waxaa soo baxday yacni waxaa looga dayday tabdiilka qur-aankii waa yaallaa in axkaam ou noqdo ou nahago oo isaga axkaamtiisa lagu ekaysto waa la diiday dad sow maahan salaad tukanayo islaam sheeganayo sow ma aaminsana inaan kitaabba laysku xukumi karin oo kitaabku uunan dadka noloshooda xalli karin maxaan ka duwannahay marka nacam wixii iyaga lagu cadaabay sow ma hayna annagana nacam ayb heerka aan marayna kitaabkeenni noloshii inaan ka bixinno ayaa dad fara badan lagu qanciyey waana ku qanceen markaasay waa xayraamayaan weliba waxay isu haystaan dad cilmi leh inay yihiin qaarkood waxaad umalaysaa marka qaarkood ay hadlaayaan inay dadka ka ilbaxsan yihiin inay dadka ka aqoon badan yihiin junuun baa haya xaqiiqduna waxay tahay waaliyaa haysa waali baa haysa waayo yacni ma in loo dul qaatou rabaa isagana inuu dul qaato ma rabo uu dhageysto dhinaca kale waxa dooda oo wato adiga wuxuu kaa aaminsan yahay inaad un ul wadato bis uu kaa aaminsan yahay war haddaad tiraa ka ahlay doodii qur-aanka aan soo bandhignana may qur-aanka ha iiga tarjumin uu kuleeyahay isaga yaa u xil saaray inuu dadka u tarjumo waxa uu wato oo ummado kale kasoo qaaday inuu dadka u fasiro oo uu dadka u macneeyo yaa isaga u xil saarayn innaga lafteenna marka dariiqoodii baa ummadeennii markay u badatay habkaas xeeladaysigii waa taan hadda sheegayay ummaddii waa ku batay acmaashii ay iyaga ku jireenaan nugu ayaan galnay innagiina marka waxaad arkaysaa intii meel deganba mashaakil intay into lagu abuuro ama uu ku dhaco oo ay gacantooda ay ku kasbadaan yaa shadara madar adduunyada ay ku kala yaacayaan dad marka waxaa imaanaya hadhow afafkoodiiba aan isku af ahayn isku dhaqan ahayn isku diin ahayn kuwa waxaan maqlaynaa yacni waxyaabaha xataa qariibka la yaabkale waxaa ka mid a haddaan dhinto geedaha alay kor saaro kuwa dhahaya oo soomaali ahaan arkayna oo arxan darro waayo qofka in god lagu duugo iyo yacni kuwa marka isgubitaanka u arko sax u arkaayo ya yaan arkaynaa waxaasoo dhan marka waxay tahay ummad marka ay macaasisaa u dhex dabaalato waqatacnaahum fi lardi umamana u taallo minhum iyagii alsaalixuuna kamida kuwa suusuuban oo toosan wa minhum iyagii duuna daalika kuwa tilmaantoodu sidaadaas aynan ahayn oy ka hooseyso yaa iyagii ka mid ah ay wa minhum waxaa ka mida naasun wa minhum duuna wa minhum iyagii naasun baa ka mida dad kuwa oo duuna daalika marka duuna daalika waa sifo mawsuufkiisu muqadara uu yahay wa minhum iyagii naasun dad baa ka mida dadka oo duuna dalika kuwaagaas kaagaas kaso yani sokadiis ah wabalownahum waanu imtixaanay reer bani israa'iil bilxasanaati baan ku imtixaanay xaalado wanaagsan iyo wasayi-aati xaalado xunba halkanna waxaan ka qaadanaynaa darsigaan ka qaadanaynaa waxay tahay xaalad kasta oon ku sugannahay waa imtixaan xaalad xun iyo xaalad fiicanba haddii colaad ay jirto waa imtixaan haddii nabad jirtona waa imtixaan maahan markay nabad jirtana in la qooqo oo la tunto dagaal iyo rafaad iyo dhibaato marka ay jirtana maahan iyadana marka wixii la rabo in layska sameeyo ama wixii la rabo in la yidhaahdo sax maaha xaaladda hagaagsan iyo xaaladda kaleba labadaba marka waa imtixaan ilaahay xaggiisa ka ah midna sabaraa lagu qaabilaa midna shukri midna shukri midna sabar lacallahum yarjicuuna likay yarjicuu say usoo noqdaan fakhalafa min bacdihim khalfun wariثu lkitaaba ya'huduuna carada hada اladnaa fakhalafa waxaa dib maray min bacdihim iyaga gadaashooda kuwan gadaashooda khalfun kuwa xunxun ayaa gadaal maray gadaashooda kuwaas oo warithuu dhaxlay alkitaaba kitaabka dhaxlay ya-khuduuna xaal ay qaadanayaan carada hada aladnaa kitaabkii bay dhexleen ya-khuduuna xaal ay qaadanayaan carada hada aladnaa kan dh yacni kan dhowaanshiyaha badan carada haadaa kan dhaldhalaalkiisa kan day aladnaa dhowaanshaha badan ama aladnaa liidnaanshada badan dhaldhalaalkiisaay qaadanayaan adduunyadii waaye wayaquuluuna waxay dhahayaan sayukfaru waa la dhaafi doonaa lanaa annaga waa naloo dhaafi doonaa maqtarafnaa yacnii wixii aan kasbannay sayukfaru maqtarafnaa wixii aan geysanay waa la dhaafi doonaa lanaa annaga waa naloo dhaafi doonaa wain ya-tihim haddii uu u yimaado caradun dhaldhalaal dhaldhalaalka oo midluhu isagoo kale ah ya-khuduu way qaadanayaan hu isaga alam yuukhad miyaan la qabanin calayhim iyaga korkooda miyaan lagu qabanin mihaaqulkitaabi kitaabka ballantiisii adkayd anlaa yaquuluu inaynan dhihin anlaa yaquuluu inaynan dhihin miyaan lagu qabanin cala llaahi alla korkiisa ila alxaqa xaq ma ahna ila alqowla alxaqa qowlka xaqa ma aha wax kale inaanay alla korkiisa ku dhihin wadarasuu miyaynan daraasaynin oynan aqrinin maa aladii kii fiihi kitaabka dhexdiisa ahaaday ka miyaynan aqrinin waddaaru laakhiratu waddaaru daartii daarteeday alaakhiratu dambe yaa khayrun khayr badan liladiina kuwii u khayr badan yattaquuna dhowrsanayeen afalaa tacqiluuna miyaydnan garanaynin waladiina kuwa yumasikuuna qabsanaya bilkitaabi kitaabka kuwa qabsado kuwa kitaabka kitaabka alla qabsado wa aqaamuu oogo wa aqaamuu oogay asalaata salaada oogay inaa anagu laa nudiicu ma dayacayno ajra lmuslixiina kuwa wax hagaajiyo ajrigooda aayadan marka fakhalafa min bacdihim khalfun xaalad kale iyaduna ka waramaysaayo culimmadoodii ayaa xumaatay nimankan siday ku xumaadeen waxay ku xumaadeen laaluush inay qaataan kitaabkana ka been sheegaan adduunyay qaadanayaan kitaabkii bay marka ka been sheegayaan fakhalafa waxaa dib maray min bacdihim gadaashooda khalfun yacnii dadkii wanaagsanaa waxaa lasoo yihi ma og tahay minhum asaalixuuna wa minhum duuna dalika kuwa waxaa gadaashooda yimid khalfun kuwa xunxun khalafun iyo khalfun khalafun marka la yidhaha waa dad gadaal ka imaadoo fiican laamku markuu reeban yahayna dad xun waay labiid waa kii yidhi dahaba aladiina yucaashu fii aknaafihim wabaqiitu fii khalfin ka jildi lajrabi wabaqiitu waxaan iska dadkii wanaagsanaa waa tageenuu yidhi waxaan ku baaqi noqday dad xunxun oo dambe ka jildi lajrabi oo kale cadhada maqaarkeeda oo kale ratiga cadhaysan oo kale ah marka dad xunxun ayaa gadaashoodii yimid kuwaasoo warisul kitaaba kitaabka dhaxlay yacnii diintii afkay ka yaqaanaan waan ay garanayaan marka qofka isagoo cilmi leh inuu dhumi karo baadiyoobi karaa laga qaadanaa meeshaasna laakiin ummaddan nebiyullaahi moxamed culimmadooda kulligood ma baadiyoobayaan laa tajtamicu ummatii calaa dalaala wakadalika jacalnaakum ummatan wasatan litakunuu shuhadaaa cala annaas ijmaaci ummaddan xujaa laga dhigay hadday kulligood baatil isku raacayaan xujo ma noqdeen ijmaacooda laa budda dad unbaa xaqa u taagnaanaya kuwaasoo warihuu dhaxlay alkitaaba kitaabka dhaxlay ya'khuduuna xaal ay qaadanayaan carada haada aladnaa carada haadaa kan dhaldhalaalkiisa kan day aladnaa liidnaanshada badan ama dhowaanshada badan waa adduunyadii bay qaadanayaan oo waxay leeyihiin yacni tafaasiirta ma'huurka ah ninka yahuudiga ahee caalimka ahee hallaysan waa loo imaanayaa maanta markaasaa waxbaa la weydiina sida qofka ou rabo ugu jawaabayaa lacag isii buu leeyahay waa la laaluushaa xukunkiibuu been ka sheegayaa qaadiga ninka ah sidaasuu wax ku qaadana kii kale oo aan jagadaas haynin u fiirsada warkaas ka kale wuu ka celinaa wuxuu leeya haadaa itaqi illaah war niyo ilaahay ka cabso war ilaahay miyuusan ballan kula gelin kii markaas qaadiga ahaayo mansabka joogay wuxuu leeyahay sayukfaru lanaa dhib male waa naloo dhaafana berri markii uu marka kaasi dhinto kii shalay wax waaninayay booskii uu imaado isaguna halkiiba uu ka wadaayay laaluushkiisa uu qaadanayay waa kii shalay ka celinaya dadka marka la yidhaahdo kaka kan kale markuu yidhaha waryaa haadaa itaqi illaah wuxuu dhahayaa isagana sayukfaru lanaa dhib male taas waay marka sayukfaru lanaa cudurkaas innaga lafteenna waana haystaan ayb kam min dad diinta yaqaanay oo ku fiicnaa oo haddana marka yacni meel xun maray ilaahan ka magan galnay ilaahay inuuna sugaan weydiisanaynaa aayaddan marka qoladaasay ka warramaysaa innagana waxay noo tahay tusaaleyn waxaa kaloo culimadu waxay yihahdaan aayaddan daliil ay u taha soo gelayo laaluushka xaaraannimadiisa waayo yacnii ya'khuduuna carada hada aladnaa laaluush marka maxaa la dhahaa qof xaqiis inaad ka qaado qof kale siiso ama xaqowna lahayn aada siiso waxna aada uga qaadanayso laaluush rasuulku waa lacnaday qofka sidaas yeelaya adiga xaqaaga markaad raadinaysid laakiin oo xaqaagii nin uu ku takrifalayo uu kuu diidaayo waxa aada bixinaysa laaluush lama dhaho waxaagii wayn idaa lagu dhacaya lagu dulmina laakiin qadiyad caam ah oo adiga iyo dad kale idinka dhexaysa in adiga laguu badiyo darteed inaad laaluush u bixiso waa xaaraan in lagu qaatana waa xaaraan waxaa kaloo soo galayay leeyihiin culimada qofka darajada joogee shaqada haayee mas-uulka ah ee dadka u haayo hawsha wareebelow wixii waa soo buuxiyey waxaan xaqaanan leeyahay c berri soo noqon berri dambe soo noqon berri maalin walba berri maalin walba berri yani tacaal bukra tacaal bukra berri berri berri berri sida loogu wado marka dambe qofku waa isfahmaa xoogaayo u dhiibaa marka barnaamijkaas marka sheekh maxamed alamin shanqiidi kitaabka alcadbu namiirka laftiisuu soo qaatay dad waxaa jira alfa bukra afka ku haysto kun bukra tacaal bukra tacaal bukra waa wixiisii halkaasay yaallaan ma siinayo warqadii ma siinayo qaar wuxuu leey qalinka lacagtiisaa dhiman qalinka oo isaga ku saxeexaayo shaabadda uu ku dhufanayo lacagtiisii keen soo qabashadii lacagaa looga qaada secreteerkii warqadda uu qoraayo lacagu ku qaadana waxaase dhow marka dadka qaar dadka waxba lama siiyo mushaar lama qaato see la yeelaa buu leey haddaan mushaar la qaadanaynin iskaga tag iska shaqayso si kale u shaqayso ma noqonayso cudurdaar waxaas wain yatihim haddii uu u yimaado caradun wayaquuluuna waxay dhahayaanna sayuqfaru lanaa sayuqfaru waa la dhaafi doonaa lanaa dembigeenna lanaa annaga waa naloo dhaafi doonaa wain yatihim haddii uu u yimaado caradun dhaldhalaal dhaldhalaalka oo midluhu isagoo kale ah ya-khuduu way qaadanayaan hu isaga waa qaataan sayuqfaru lanaa markay dhahaan kadib haddii wax kale loo keena haddana waa qaadanayaan alam yu-khad miyaan la qabanin calayhim iyaga korkooda miyaan lagu qabanin mithaaqulkitaabi kitaabka ballantiisii adkayd anlaa yaquuluu inaynan dhihin miyaan lagu qabanin waa bedel yani alam yu-khad calayhim mithaaqudaa laga bedelaa anlaa yaquuluu miyaan lagu qabanin inaynan dhihin cala llaahi alla korkiisa ilaa alxaqa xaq maayo wax kale aynan ku dhihin ayb wadarasuu laba icraab baa ku jirta ama saddex wadarasuu in lagu cadfo warihuu fakhalafa min bacdihim khalfun ayaa bedelay warisulkitaaba kitaabka dhaxlay wadarasuu maa fiihi waxa kitaabka ku jirana akhriyey oo daraaseeyey saas waa macno waxaa kaloo wadarasuu maa fiihi lagu cadfi karaa alam yu'khad alam yu-khad miyaan laga lagu qabanin calayhim iyaga korkooda mithaaqulkitaabi wa darasuu yacni miyaynan daraaseynin oo aynan akrinin maa aladii kii fiihi kitaabka dhexdiisa war waxa kitaabka ku jira miyaysan akrinin wadaaru laakhiratu wadaaru daarta alaakhiratu dambayso ayaa khayrun khayr badan liladiina kuwii u khayr badan yattaquuna cabsanayeen oo alla ka dhowrsanayay afalaa tacqiluuna miyaydnan waxgaranaynin waladiina kuwa yumasikuuna bilkitaabi waladiina kuwa yumasikuuna qabsanaya bilkitaabi kitaabka kuwa ku dhego wa aqaamuu oogo asalaata salaada inaa anagu laa nudiicu ma dayacayno ajra almuslixiina kuwa wax hagaajiyo ajrigooda ma dayacayno hada aakhiruhu wallahu aclam sala allahu waslama calaa nabiyina mxamedi waaalihi waasxaabi